gobolka banaadir iyo deegaanadan dhow iyo waliba ku dareere qiibyowka mashruucdee gargaare oo kukoyti hay-do gargaarka soomaaliya ku taageerow arrimo bini-aadinimada iyo u maalmoyle hadhaafi soo isku mid eh landiirsi degmooyinka qaar ee gobolka banaadir deeqdan gargaar oo ee tootimare iyo waliba sooka la diirsiyey dadka ku nool kahamka barakyaalka ee kiyaala deegaanka lafoole iyo degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose iyo xarumo kale iyo deqinyiga qoyska dantiyar haana kumada dadku ku faa'iidaysaday gargaarkan timirtee la diirsi yaana ku dareegnaqi waanan mahadnagi hay-adaha diirsi gargaarka bismillahi raxmaan anigoo ah asiilo maxamed nuur oo ah kaamka joogo santarka isro hay-adda kiinkii salmaan iyo mahad waa mahadsan yihiin adduunyai akharja siyo mahad allaha siyo deeqdana siyaan maasha allah alxamdulilah wali rasuulka alla faalianii deeqeen magacii waa nadiif cusmaan ibraahim waxaan ku socdaa kaamka ikhlaas waxaan qaadanay timir waxaana siisay maxaan leeyahay kiinka salmaan iyo maxaas way ku mahadsan yihiin wax ka badan iyo ka qayr badan waan ka filaynaa insha allah
maasha allah waa anta deeqa aad u fiicanana soo gaartay kiinka salmaan iyo mirig maxaas waa mahadsan yihiin deeqdeena soo gaarsiiyeen si sharaf laha ku qaadannay guddoomiyaha degmadana aadoo weyna u mahadsan yahay maasha allah nidaam iyo kala dambeyn waxba nagama haleysno si wacanaa ku qaadanay inta soo dhiibtan waxaan leenaha ajiri xasanaad allah sii inta noo qaybisan ajiri xasanaad allah
meesha waxaan maartan isku kan yeertay hay-adda maxaasil oo deeq damireed naga soo gaarsiisay boqor salmaan marka ugu horeyso boqor salmaan waxaa lee horta aad iyo aad u mahadsan tahay waxaa kaloo mahad ballaan u xilnaa hay-adda maxaasil oo na soo gaarsiisay deeqdan damireed waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahad celina guddoomiyaha degmada kaaraan iyo maamulkiisa oo si hasimale noogu qaybiyeen waxaa kaloo le dhammaan waa mahadsantihiin ilaahay mahadinidinka soo gaarto qof walbo maaragtay gacannaga soo geysatana dembiyadeeda allaha dhaafo gudoomiyaha degmada kaaraan maxamuud abdulaahi soodaal yadhinishay ku hadalay qoyska danteer ee kanoolq muqdisho iyo deegaanada ku tirsan gobolka shabeellaha hoose ee gargaarka la deersiiya anigoo ah guddoomiyaha degmada kaaraan waxaa maanta deeq la soo gaarsiiyey mamlaka king salmaan iyo maxaasin foundation anigoo u mahad celinayo dhammaan madaxda ka socotay maxaasin foundation iyo king salmaan waxaaleeya waa mahadsantihiin deeqda aadna soo gaarsiiseen iyo reer kaaraanna waa idinkaaga mahad celinayaan dhammaan waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu